إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah sargaal iyo askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku waxyeeloobay weerar lagu qaaday saldhigyo ku yaala degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho dab geystay khasaarahan tiideed ayaa maalintii shalay ka kacay guri ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday kenyaanka ku sugan deegaanka husingow ee gobolka jubbada hoose hay-adda sheegata lacagta adduunka ayaa mar kale ku goodisay in dhaqaalaha ay ka jari doonto dowladda federaalka haddii mar kale uu dib udhac ku yimaado doorashada munaasabadda ay diin ku kala qaateen laba beelood oo walaalaha ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee gobolka gado wiil dhalinyaro falastiini ah ayaa u geeriyooday dhaawacay ciidamada yuhuudda ugu geysteen deegaan dhaca daanta galbeed إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo khamiisaha taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay toddobada shacbaan sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada sargaal iyo askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku waxyeeloobay weeraro lagu qaaday saldhigyo ku yaala degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan suuqa bakaaraha ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig halkaas ay ku leeyihiin askarta dowladda federaalka waxaa weerarka loo adeegsaday qaraxyo iyadoona dhaawacyo adag la gaarsiiyey qaar ka mid ah askartii ku sugnaa saldhigga ilaa hadda inta la xaqiijiyey waxa ay dhaawacyo culus soo gaareen sargaalkii taliyaha ka ahaa saldhigga iyo afar kale oo askar ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday kenyaanka ku sugan deegaanka husingow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale mujaahidiinta al-shabaab xalay waxa ay weerar culus ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ee kusoo duulay gobolka jubbada hoose ay kaga sugan yihiin deegaanka husingow dab khasaaraantiideed gastay ayaa maalintii shalay ka kacay guri ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan maxamed muudey abu muslim ayaa faahfaahinaya
magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa maalintii shalay xaafad ka tirsan magaaladaasi ka dhacay dab xoogan oo khasaare hantiyeed geystay dabka oo ka kacay guri ku yaala xaafadda howlwadaag ee galbeedka magaalada beledweyne ayaa waxa uu baabi'iyey dhismihii guriga dabka qabsaday sida lagu arkayay sawiro laga soo qaaday guriga goobjoogayaal ayaa sheegay in dadka deegaanka oo gurmad xoogan bixiyey ay ku guulaysteen in ay badbaadiyaan caruur yaryar oo ku jiray gudaha guriga xilligii uu dabka ka kacay islamarkaana ay u suura gashay in ay damiyaan dabka wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in uusan jirin wax khasaaro nafeed ah oo ka dhashay dabkaas ka kacay balse waxaa jira mid hantiyeed oo uu geystay maadaama uu gebi ahaanba baabi'iyey guriga iyo agabkii ku jiray intaba waa mahadsan tahay muudey hay-adda sheegata lacagta adduunka ayaa mar kale ku goodisay in dhaqaalaha ay ka jari doonto dowladda federaalka haddii mar kale uu dib udhac ku yimaado doorashada hay-adda lacagta adduunka ee loo yaqaano i m f ayaa mar kale waxay ku goodisay in ay jaran doonto lacagaha ay ku taageerto dowladda federaalka haddii mar kale uu dib udhac ku yimaado hannaanka doorashooyinka xal waqtiyasan oo la helo hubanti la-aan siyaasadeed iyo in si guul leh loo soo gebagabeeyo doorashada waxa ay muhiim u tahay in la weeciyo hakad ku yimaada barnaamijyada ay taageerto i m f ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay hay-addaas arrintani waxay ku soo aadaysaa xili shaki weyn laga muujinayo dib u dhac mar kale ku yimaada doorashooyinka xildhibaanada dowladda federaalka waxaana la rumaysan yahay in haddii uu hirgalo go-aanka ay soo rogtay hay-adda i m f uu saameyn weyn oo dhanka dhaqaalaha ah ku reebi doono dowladda federaalka munaasabadday diir ku kala qaateen laba beelood oo walaala ah ayaa ka dhacday degmada ceelcadda ee walaayadii islaamiga ah ee gadow haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya munaasabadan oo ka dhacda degmada ceelcadda ee walayada islaamiga ah gadow ayay diya ku kala qaateen laba beelood oo walaalo ah oo ka mid a beelaha dega walaayadaas beelaha kala qaatay diyada ayaa kala ah beesha reer ugaas sharmaake iyo beesha reer yuusuf waxaana munaasabada kasoo qayb galay odayaal ka socday labada beelood nabadoon faarax xiri oo ka mid a odayaasha walaayada islaamiga ah ee gadow ayaa ka hadlay munaasabadii diyada lagu kala qaadanayay isagoona ku wareejiyey diyada ooliyaa odamkii halkan waxaan ku wareejinahayaa magdiyo afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol ah geelo boqol halaad buu ahaa maxkamadda ay xukuntay toban halaad waa la cafiyey sagaashan halaad oo shan boqol iyo konton dollar neefki ah islamarkaasna noqday afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan ku wareejiyey walaalkii wakiilka ahaa oo maaragtay wakiilka ahaa cabdiqani daahir insha allahu tacala lacagtaas inuu igala wareego aad iyo aad iyo aadna ilaahay baa noogu sahlay insha allahu tacaala muddadii la qabtay waa ka soo horumarnay annagoo ilaalinayna maaragtay waqtiga insha allahu tacaala marka walaalka cabdiqani inuu marka igala wareego afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo dollar insha allahu tacala guddoonsiiyo oo diyadii maaragtay wakiilka uu ahaa in marka walaalka uu iga guddoomo afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol oo dollar sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay nabadoonada labada beelood ee diyada kala qaatay ama ku hadlahayo afka beesha reer ugaasharmaarke oo naqiibkoodii ah waxaan si xurmale wanaagsan u wareejinnay magtii nala ku lahaa ay nagu lahaayeen beesha reer yuusuf sagaashan halaad oo ku beegan lacagtooda ama ku aadan afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol waxay noo cafiyeen ilaahay ha ka abaalmariya ee toban halaad waana ku mahadsan yihin doorkaas anoo ah nabadoonka guud ee beesha reer yuusuf waxaan ka guddoomay geel wuxuu ahaa si guud boqol halaad oo muqallado ah boqolka halaad waxaa la cafiyey geel toban halaad ah sagaashan halaad oo ashi ay tahay shan boqol iyo konton oo u dhikinto afartan iyo sagaal kun iyo shan boqol baan ka guddoonnay walaalaha yaga si wanaagsan oo xushmad leh oo kalsooni leh baan ugu guddoonnay ilaahay baa mahad iskale weliyudamka oo goobjoog ahaa ayaa munaasabadda sidoo kale ka sheegay inuu guddoomay diyada anigoo ah ehludamkii la dhasho ibraahim daahir aadan waxaan la wareegay geelii boqolka halaad ahaa ee xukunta shareecada islaamka maxkamadda islaamiga gobolka laga xukumay geelaas oo ah boqol halaad ah waxaan cafiyey ama dadkii lahaa diyadaas ay cafiseen toban halaad waxaan ku heshiinay mar labaad oon u bedelay lacag sagaashan halaad calaaneefna waxaa u qaymaynay shan boqol iyo konton dollar waxaan la wareegayaa sagaashan halaad oo bedelkoodii calaaneef loo qiimeeyey shan boqol iyo konton dollar waxaana kula wareegay magaala madaxda gobolka ee degmada ceelcadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa marar badan sidaan oo kale diya u kala qaatay beelo walaalo ah kuwaas oo horay dad isaga dilay warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha islaamiga alfurqaan wiil dhalinyaro falastiini ah ayaa u geeriyooday dhaawacay ciidamada yuhuudda ah ugu geysteen deegaan dhaca daanta galbeed wararka ka imaanaya dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga maamulka yuhuudda ayaa ku waramayay in tacadiyo hor leh ay ciidamada ixtilaalka ah ka geysteen halkaas iska hor imaadyo culus ayaa daanta galbeed ku dhex maray ciidamada yuhuudda iyo dadka muslimiinta ah ee reer falastiin taasoo sababtay dhimashada wiil dhalinyaro falastiini ah iska hor imaadyadan ayaa waxay dhaawac culus ka soo gaareen wiil dhalinyaro ah taasoo ugu dambeyn sababtay inuu dhaawaca u geeriyoodo wakaaladda wararka wafaa ee taabacsan maamulka falastiiniyiinta ayaa waxa ay sheegtay in axmed xilmad sayf oo saddex iyo labaatan jir ah u geeriyooday dhaawac halis ah kaasuu ka soo gaaray iska horimaadyo dhex maray ciidamada yuhuudda iyo dadka muslimiinta ah ee reer falastiin wakaaladdu waxay intaas ku dartay in iska horimaadka uu ka dhacay deegaanka burqa oo dhaca waqooyiga magaalada nabolis ee dhaca daanta galbeed wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa dhankeeda xaqiijisay geerida axmed waxayna sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku dhufteen ilaa saddex xabadood kayaanka sahyuuniga ah ayaa sii xoojiyey tacadiyada uu ku hayo dadka muslimiinta ah ee reer falastiin waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay gudaha deegaanada xoogga lagu haysto ka dhacay iska horimaadyo culus oo u dhexeeya ciidamada gumaysiga iyo dadka muslimiinta ah warkii subaxnimo oo dhegaystayaal saaka aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa naga intaa